أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa subaxnimo axada taariikhduna waxay ku beegan tahay shanta bisha rajab sanadka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwada ugu doorka roon askar ka tirsan murtadiinta ayaa lagu dilay howlgallo qorshaysan oo ka dhacay wilaayaadka banaadir iyo baay kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahisay filin cusub oo ah qaybta saddex iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadka hijri dowladaha cadowga ah ee masar iyo uganda ayaa ku heshiiyey sidii ay hoggaanka ugu qaban lahaayeen ciidamada kufaarta afrikaanta ee awsom isugu yeeray ganacsatada xoolaha ee gobollada waqooyi ee soomaaliya ayaa ku eedeeyey murtad xasan garguurta in uu cadaadis xooggan ka saaray ka ganacsiga iyo dhoofinta xoolaha soomaaliya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay mu'asaso tacliimi ah oo ka dhacday degmada jilib madaxa maamul sheegtay hiiraan state ayaa si kulul uga hadlay hadal dhowaan ka soo yeeray murtad shambaloshe oo ah taliyaha maleeshiyaadka ashaadla dirirka ee kooxda riddada soomaaliya kulan wadatashi ah oo lagaga arrinsanayay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada ayaa ka dhacday deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gado intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu door karoonaa haatanna u diyaargarooba qodobada warkaas oo fidsan askar ka tirsan murtadiinta ayaa lagu dilay howlgallo qorshaysan oo ka dhacay wilaayaadka banaadir iyo baay howlgal ay xalay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada daynile ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee waran waxaana looga soo qanimaystay laba qori oo ay siteen dhanka kale wilaayada baay qarax mujaahidiintu ay xalay ka fuliyeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin xaafadda hareere kaadiyo ee magaalada baydhabo ayaa lala eegtay maleeshiyaad halkaas ku sugnaa waxaana ku dhaawacmay askari booliis ah oo lagu magacaabo garuun sidoo kale baay waxay ciidamada mujaahidiintu howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen degmada diinsoor ku dileen murtad guddoomiye xaafadeed ka tirsanaa maamulka riddada ugu magacaaban degmada diinsoor murtadkaas oo lagu magacaabi jiray xasan maxamed mayow kataib al ikhbaariya ayaa bahisay filin cusub oo ah qaybta saddex iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri walaalkan abu xasan ayaa warkaas inoo haya
waxaa weli halkoodii ka sii socda muuqaaladii lagu soo bandhigayay qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijriga laga qeybiya wilaayaadka islaamiga markan kataa'ib al ikhbaariya waxay u jihaysatay dhanka degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe halkaasoo ay isugu soo baxeen boqolaal muslimiinna oo ka mid a dadka deggan degmada iyo kuwo kaloo ka yimid deegaanada ku dhow bu'aale qaybtan fiidiyowga ee degmada bu'aale waxaa lagu soo bandhigayaa dad loo sameynayay barnaamijka kobcinta xoolaha kuwaasoo la siinayay ari iyo lo dadkan loo sameynayay mashruucan kobcinta xoolaha waxaa la siinaya qaar ka mid ah soddon iyo shan neef oo ari ah halka qaarna la siinaya toban neef oo lo ah qaar ka mid a dadkan oo ka soo muuqanaya kaamirada kataib al ikhbaariya ayaa mahadalla kadib u mahadceliyey mujaahidiinta iyagoona mujaahidiinta u duceeyey gaaladana habaaray maxamed duhir fuulow nurmad buaale halkaasoo meeshaan jooga toban neef oo lo waxaan u ducaynaha inays ilaahay gacantooda tay korrayso in alla ka dhigo gaaladan alla ka jibiy walaw cabdi maxamed lo aleysi toban neef oo lo eh marxad waa maasha allah waa fiicanta waxaan ugu ducayna inaan gaalada ilaahay naga qabto magacayda cabdirashiid shukri saalax lo toban neef allii siiyey mujaahidiintana siisa allah ku barakeeyo waxaan ugu ducaynaa inuus ilaahay barakeeyo gaaladan ilaahay guurku siiyo ilaahay gacantooda kor ka dhigo mujaahidiinta ilaahay barakeeyo aan ugu ducaynaya
magacayda caliyiro xasan waa degmada bu'aale maanta waxaa liisii toban neef oo lo ah ugu dambeys waxaan dhihi lahaa walaalaha mujaahidiin gacantooda kor allah ka dhiga ثم الحمد لله إلهي ما أذكرك الدب ولا المجاهدين ما أذكرك هذه هذا مغفرة شريف وإبراهيم إرق صدن يشنف ما شاء الله مسلمين مسلمين الله وكالمي مسلمين الله وكالمي قال هذا الله بس مسلمين الله وكالمي
mashruucan kubcinta xoolaha waa qayb ka mid a sakada xoolaha nool ee laga qeybiya wilaayaadka islaamiga sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga fiidiyowganna waxa uu noqonayaa kii saddex iyo labaatanaad ee laga soo saara mashruucaas iyadoona ay ka faa'iidaysteen kumannaan muslimiinna oo ay ku waajibtay in la siiyo sakada xoolaha nool mahadsanid abu xasan dowladaha cadowga ah ee masar iyo uganda ayaa ku heshiiyey sidii ay hogaanka ugu qaban lahaayeen ciidamada kufaarta afrikaanta ee isugu yeeray awsom faafaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeeni yaasir maxamed dowladaha ay ciidamadoodu duulaanka ku joogaan dalka soomaaliya ayaa weli isku hardinaya cidda awoodda ugu badan ku yeelanaysa isbahaysiga eu som ee maalmo ka hor shaqadiisu bilaabatay madaxweynaha masar cabdifataax asiisi ayaa xusulduub ugu jira sidii dowladdiisu ciidamada ugu badan ugu yeelan lahayd isbahaysiga afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada masar ayaa lagu sheegay in asiisi iyo weyri museveni ay khadka taleefanka ku wada hadleen ayna isla afgarteen arrimaha geeska afrika gaar ahaan soomaaliya masar ayaa doonaysa in awood militari iyo mid siyaasadeed ay ku dhex yeelato howlgalka afrikaanta ee soomaaliya si ay ula loolanto dowladda xabashida etoobiya oo iyana qayb ka ah howlgalka cusub ee eyusom inkastoo aan weli ilaa iyo hadda la soo saarin dowladaha ka qaybgalaya howlgalka afrikaanta ee dhowaan la iclaamiyey iyo sida ay u kala qaadanayaan tirada ciidamada oo wadarta guud tahay labiyo toban kun iyo lix boqol oo askari ayaa haddana la rumaysan yahay in khilaaf xooggani uu ka taagan yahay sida ay dowladuhu ciidamada u kala qaybsanayaan ila wareedyo ayaa sheegaya in dowladaha yuganda iyo masar ay noqon doonaan kuwa ugu ciidamada badan isbahaysiga ee yusom waxaana kusoo xigi doona jabuuti iyo etoobiya oo min laba kun oo askari ku yeelan doona halka kenya ay heli doonto kun iyo shan boqol oo askari wararka ayaa intaasi ku daraya in dowladda burundi ay go'aansatay in howlgalka ay isaga harto balse faransiiska iyo maraykanka ayaa wada dadaallo ay ururka midowda afrika uga dhaadhicinayaan in burundi aan laga reebin howlgalka inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ay sheegtay in ciidamadoodu qayb ka noqonayaan isbahaysiga ee yusom haddana waxaa jira ismaandhaaf ku aadan halka ay ciidamada xabashidu dalka ka joogayaan masar ayaa doonaysa in lagu wareejiyo magaalooyinka xududbeenadyada ku dhow ee ay hadda ku sugan yihiin ciidamada etoobiya halka xabashidu ay arrintaasi diidan yihiin yoweri museveni oo ah madaxweynaha yuganda ayaa isku dayaya in masar uu ku taageero doonitaankeeda ah in ay kaalin weyn ku yeelato isbahaysiga ee yusom
mahadsanid yaasir ganacsatada xoolaha ee gobolada waqooyi ee soomaaliya ayaa ku eedeeyey murtad xasan garguurte in uu cadaadis xoogan ka saaray ka ganacsiga iyo dhoofinta xoolaha soomaaliya warkaas waxaa inoo haya walaalkee nuur cali warsame abushayba ganacsatada suuqa xoolaha ee magaalada hargeysa ayaa cabasho weyn ka muujiyay ganacsato carab ah oo lagu wareejiyey mas-uuliyadda xoolihii laga dhoofin jiray gudaha dhulka waqooyi sida lagu soo waramayo waxaa tallaabadan qaaday misna heshiiskan hoose ganacsatada carabta la galay murtad xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya isagoona markaana macaash ka raadiyey suuqyada xoolaha iyo dekadaha laga dhoofiyo sida tanbirbire oo ay hadda doodeedu tahay midda taagan waxaa saacaday lasoo dhaafay warbaahintu ay soo gudbisay tobnaan dad ah oo isugu soo baxay suuqa xoolaha ee magaalada hargeysa iyagoona cabasho ka muujiyey tallaabadan uu qaaday murtad xasan gurgurte sheegayna in uu hadda siyaasadda ka dhex bilaabay gudaha suuqyada xoolaha soomaaliya oo furnaa tobannaan sano misna aan la kulmin wax aqabad ah waa kuwan qaar ka mid ah dadka reer hargeysa oo ka hadlaya tallaabadan uu qaaday murtad xasan sheekh maxamuud ee uu heshiiska kula galay ganacsatada carabta ah neefka ka yimaada n f d iyo neefka ka yimaada kilalka shanaad iyo ka meel kasta ka yimaada amaba taas ku dhoofa ama dikada bur ku dhoofa wax siyaasadeeya maanta koortow oo neefka maanta siyaasadeeya waxa weeye waa xasan sheekh anoo magacaygu yahay cismaan yuusuf kana midana jeeblayaasha magaalada sayladda magaalada hargeysa waxa weeyaan xoolaha soomaaliyeed in si la siyaasadeeyo ay ka madax bannaan yihiin xasan sheekh waxaan leeyahay waan xoolaha soomaaliyeed ah way madax bannaan yihiin kuwa birba xoolaha ka yimaada ka yimaada dhagax buur kuwa goday ka yimaada kuwa ka yimaada meel walba ka yimaada waxay- waxay ka dhoofaan seelada berbera lama siyaasadeeyo berbera annagaa la somalilan annagaa berbera annagaa lama tiraa cidina odhan kari mayso xoolu way madax bannaan yihiin soomaali oo dhan baa ku nool xasan sheekh waxaan leenahay arrinkaa waad ka dhacdee dibigoo dhaqan leh waxa weeyaan horta yaanu inkaar kugu dhicina waxaanu ku leenahay horta inkaartii nebi maxamed ilaahayaa kugu rido haddaad xoolahaa aad sii dayn weydo ilaahayaa kugu rido ilaahayaa kugu rido haddaad xoolaha siyaasad geliso siyaasaddii ma imankay socotay socotay ee xoolihii mad- madaxa madoobaa ee ummadda soomaaliyeed ka ganacsanaysay aad gelisood siyaasaddii halkaa ka bilowday waxaannu ku leennahay annaga dekeddayada wax weliba way ka dhoofaan waanay ka dhoofi insha allah hadday maanta siyaasaddii halkaa kaa gashay aad baad u qaldan tahay mursad gurgurte oo wax walba jeebka ku shubtay inta uu joogo xilka riddada ayaa markan isku dayayaa inuu macaash ka raadiyo suuqyada xoolaha iyo dekedaha dhuufinta isagoona cabashada shacabka dhigaha ka furaystay kana doorbiday inuu harcad xoolahooda xaraashto islamarkaana dhaqaalaha ka soo baxaya jaabka ku shubto mahadsanid shayba mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay mu'asaso tacliimi ah oo ka dhacday degmada jilib ee wilaayadaas walaalkeen cusmaan dhuubow ayaa inoo eegaya faahfaahinta warkaas magaalada jilib oo ah magaalohu ay ku sii badanayaan goobaha waxbarasho ayaa dhowaan waxaa mar kale daaha laga rogay xarun cusub oo waxbarasho taasoo ka qayb qaadan doonto barashada diinta islaamka oo ugu horeeya qur-aanka kariimka iyo cilmiga sharciga munaasabada ayaa lagu furayey xarun cusub oo lagu magacaabo mu'asasada alfurqaan taas oo furitaankeedu ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale maamulaha mu'asasada alfurqaan ayaa sharaxaya waxyaabaha lagu baran doono mu'asasada آه، مرحلة افتتاح مانتا أوفرينو تحفيظ الطلاب بالقرآن الكريم آه، أهداف حاكلة كمدة ومؤسسات أي بيكسانيسا تربية جيل المستقبل آه، وحاوهر مقرر كمركة القراءة والكتابة قضب كلبان والقرآن الكريم وحاكلة كمدة العقيدة وحاكلة كمدة الأحاديث النبوية وحاكلة كمدة الفقه وحاكلة كمدة السيرة وحاكلة كمدة الأذكار وحاكلة كمدة توجيهات تربوية haddaba in la badiyo mu'asasaadka noocan oo kale ah ahmiyad intee la eg ayay u leedahay jiilka soo koraya mas-uuliyad intee la eg ayaase ka saaran maamulada wilaayaadka islaamiga sheekh cabdiwaaxid oo ka mid ah culimmadii munaasabadda ka hadashay ayaa sharaxaya arrinkaasi kuwa guulaystay waa kuwa soo saaray jiilkii ayaga bedeli lahaa allana yaqaanow khayr allahaas iyo dadka arrimahan ku fikiri ubadka maanta noo jooga iyo goobaha waxbarashada ubadkaa tiro badan waa in la badiyo goobaha waxbarashada ubadku maanta waxay diyaar u yihiin inay wax bartaan ummaddana inay wax barato waa inaan marka badinno goobaha waxbarashada weliba waxaa la ogyahay de annagu waxaan nahay umma muslima jihaadiya jihaadna waa ku jirnaa waxaa laakiin ayaan darro ah carruur aabbayaalkood gaalo ay dileen in ayagii loo diray wax soo baraan ummaddu xaq weyn bay ku leedahay dadka mas-uuliyiinta iyo walaayada kuwa furumaha jira ubadkooda annagaa mas-uul ka ah waa in loo diyaari walaayada u diyaariso goobo waxbarasho runtii waxaan soo gelaynaa xadiidka halkaa inooga qoran man khalafa khaasiyan fii ahli bikhayrin faqad ghaza waxaa munaasabadda furitaanka u ahayd mu'asasada alfurqaan ka hadlay nabadoonnada wilaayada waalidiin iyo waxgarad waxaase ugu dambeyn munaasabadda soo xiray alwaali cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe oo sidoo kale ka hadlay mas-uuliyadda qof kasta ka saaran in wax la baro dhallaanka soo koraya madrasadan waa madraso loogu talagalay in lagu kobciyo aqoonta iyo waxbarashada dhallaanka yaryar ee muslimiinta ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga si aqoontooda kor loogu qaado berrina loogu diyaariyo si ay u noqdaan jiil mustaqbalka ehel u ah ummaddan hoggaankeedii carruurtan ilaahay uu nagu irsaaqo ina siiyey waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala inagu deeqay carruurtan waa dhallaan ammaano inagu ah waxay ammaano ku yihiin labada waalid ee dhalay waxay ammaano ku yihiin maamulka marka islaamiga meesha ka jira waxay ammaano ku yihiin hoggaanka dhaqanka waxay ammaano ku yihiin culammada macallimiinta taana marka waxay ku imaan kartaa in dhammaan aan iska wada kaashanno sidaan carruurta tarbiyadooda u wanaajin lahayn mu'asasada waxbarasho ee alfurqaan ayaa ku soo biirtay goobo badan oo waxbarasho waxaase laga sugayaa maamulka iyo macallimiinta inay ka dhabeeyaan ballanta ay qaadeen oo ah inay si dhab ah u gudan doonaan ammaanada ka saaran waxbaridda ubadka loo dhiibay mahadsanid cusmaan madaxa maamul sheegtay hiiraan state ayaa si kulul oga hadlay hadal dhowaan ka soo yeeray murtad shambolooshe oo ah taliyaha maleeshiyaadka ashahadala dirirka ee kooxda riddada soomaaliya cabdilqani maxamed ayaa warkaas inoo haya cabdulqaadir xuseen colow oo sheegta inuu yahay madaxa maamulka ridada ee isku yeera hiiraan state ayaa ka hadlay hadal dhowaan kasoo yeeray taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka kooxda ridada soomaaliya murtad cabdulaahi sambaloolshe kaasoo meel fagaareah ku sheegay in beesha uu kasoo jeedo booska ay ku leedahay kooxda ridada uu yahay la dagaalanka mujaahidiinta oo aysan wax kale ku lahayn kooxda ridada soomaaliya murtad cabdulaahi sambaloolshe ayaa hadal uu dhowaan ka jeediyey magaalada maxaas ee hiiraan wuxuu buuq iyo hadalheen ka dhex abuuray beesha uu kasoo jeedo taas oo keentay in siyaasiyiinta murtadiinta ee beeshaasi kasoo jeeda ay si weyn uga hor yimaadaan hadalkaasi xawaalni sidiisaba hal mashruucu dalkan ku leh shaabla dir waay shaqadaas haddaad seegtiin horta mashaariic kaleeto idinku federaal maa leedihin idinku dalka ha kala taga maa leedihin shishee waddanka ha qabsada maa leedihin idinkuma waxaad leedihiin ganacsi iyo dhul laga ganacsaday iyo beero la tacbaday adduunkala maa leedihin halkaa mashruuca leedihin mashruucan wadinka baabiin waxaan la wado qayladahana baabiinoyo cabdulqaadir xuseen colow ayaa sheegay in hadalka sambaloolsha uu yahay mid gef ku ah beesha isagoona sheegay in arrintaasi muujinayso halka ay dowladda xasan garguurte ka taagan tahay beeshaasi haddaan marka soo kala qaadanno waxyaabaha ku hadlay wuxuu yidhi waxaad tihiin la dagaalanka shabaab meeshaas oo keliya ayaad ku astaysan tihiin leanna wuxuu ka dhigay dad loo soo qaatay oo la keenay waddankan loo keenay in ay oo keliya la dagaalamaan shabaab mar hadduu yidhi federaalka dowladda federaalka waxba kuma leediin mar hadduu yidhi beero iyo dhul kuma lehidiin mar hadduu yidhi dhaqaale kuma lehidiin waxay ka dhigan tahay in oo dowladda federaalka ee soomaaliya ay leedahay gobolka ama dowlad goboleedka hiiraan isteed oo ka- oo ka kooban laba gobol gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada sare ayna wax xaquuq leh ayna ku lahayn federaalkana aan ka mid ahayn ee, beere aadan tabcan karin dhaqaalana aadan samayn karin aadnada ahayn dad u soo tartami kara soomaaliya aadan ahayn dad qaba kara madaxda sare soomaaliya ka mid noqon karo waxa ka soo baxa warkaas ka soo yeerana waa dowladda federaalka waxaan halkan caddaynaya halkan waad aragteen dowladda federaalka meesha maanta ay taaganta waad aragteen dagaalkii aad gasheen oo aad la gasheen shabaab iyo meesha ku- oo maanta uu ku dhimaaday iyo meesha maanta taageen waad aragteen waxtarka la'aanta ay u geysteen dowladda xasan sheekh uu hogaaminayo dowlad goboleedka hiiraan state mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta murtadiinta ayaa caan ku ah aflagaadada iyo eedeymaha ay warbaahinta isku mariyaan waxayna arrintani ku soo aadaysaa xilli khilaaf ba-an uu hareeyey madaxda iyo saraakiisha kooxda murtadiinta ah maasanid cabdilqani ugu dambayntiina kulan wadatashi ah oo lagaga arrinsanayey sidii loo horumarin lahaa waxbarashada ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gedo casaam carafad ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya kulankan oo ahaa mid wadatashi ah oo u dhexeeyey guddii ka socday maktabka dhexe tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxgaradka waalidiinta iyo macallimiinta madarasada assalaama ee deegaanka tuulo barwaaqo ayaa ka dhacay gudaha deegaankaas kulankan ayaa laisku dhaafsaday talooyin ku aadan horumarka waxbarashada iyo sida loo tayeyn lahaa iyadana munaasabadan ay ka hadleen waxgaradka iyo waalidiinta iyo macallimiinta madarasada assalaama tacliintu iyo waxbarashadu waa nolosha ummadda weeye ee tarbiyada iyo ubadkanaga waa wax wanaagsan oo jiilkanaga iyo dadkanaga iyo awlaadanaga ay naga dhexlayso inaan wanaag uga horkacno oo bay noogu imaadeen waana qaadanay ee aad iyo aad bay u mahadsan yihiin salaanta islaamka waxaan ku salaamayaa rakatu shabaab almujaahidiin maktabkeeda tarbiyata wa tacliim guddiga ay soo dirtay naguna soo booqday deegaanka tuulo burwaaqo yaan salaanta islaamka ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida ay noo soo booqdeen ama ay noogu imaadeen baan ugu mahadcelinaa arrimaha ay noo keeneen oo duulimaad qaswatulfikri labaduba ah garab socdo in tarbiyada awlaadda iyo dadka islaamka dhammaantii lagaala dagaalamo ah ay ka socdaan oo ka duulahayaan baan aad ugu mahadcelinaynaa waan ku garab taagannahay hadduu alla idmo waan ku garab taagannahay ka waalidiin haddaan nahay deegaanka tuulo burwaaqo haddaan nahay arrintaas ayada abaan aad iyo aad u rabnaa khaasatan deegaanka innaga inaad soo laalaabataan oo soo laalaabataan magacayga waxaa layidhahdaa cabdulqaadir ibraahim xasan ayaa layidhahdaa waxaan ka mid ahay culimmada meeshaan mudarisiinta ka ah runtii meeshaan waxaan ku qaadanay dowro aad iyo aad qayim u ah annagana aan u baahnayn dadka iyo qof walba oo muslim ahna u baahan yahay anfici doontana qof walba oo muslim ah waxaan rajaynaynaa tan iyo tu kasii weyn kasii miro badan inuu ilaahayna gaarsiiyey nuurka iyo nimcada noo soo aftiintan ilaahay subxaana wa tacaala cimri aan ku cuno ilaahayna siiyo sidoo kale guddiga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa tartan u qabtay ardayda madarasada assalaama ee deegaanka tuulo barwaaqo kaasoo u dhexeeyey wiilasha iyo gabdhaha musaabaqada waxay ka dhexaysaa wiilasha iyo gabdhaha madarasada assalaama lilibtidaa'i walicdaadi limadiinati tuulo barwaaq su-aasha koowaad oo ay gabdhaha nasiibka u yeesheen in la weydiiyo ayaa waxay tahay sida tan mataa yu'maru asabiyu bisalaati maca dikri daliil su-aashaas jawaabteeda gabdhaha ayay ku socotaa مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء صبح gabadha jawaabtaas waa jawaab sax ah aalisaayaa yaa badin doona yaa maanta dhulka lagu jiidi doona hay wiilash su-aashiina waa mataa saqatat madiinatu harar alislaamiya altaariikhiya fi ayaadi alaxbaash annasraaniya عبد الغني عن محمد في فصل السابع 1308 هاي su-aasha wiilasha la weydiiyey ee taariikhda ahayd jawaabta ay ka bixiyeen sax iyo khalad waxay tahay haye sheekh jawaabtaasi waa mid sax ah maasha allah bismillaah Ee, natiijada waxa la wada sugayaba wiilashu waxay heleen labaatan iyo laba darajo gabdhahana waxay heleen aaday u dadaaleen lix darajo oo weyn ay heleen saas waa in la weydiiyo muhiim baad marka hore annaga qalqal baa galnay gabdhaha waa dhibcay nagala hormareen su-aasha koowaad waa nugu istaagtay waana waan ku faraxsannahay inaan soo laabanno inaan guulaysanno aad iyo aad darasalaam waxaa u dardaarmayaa dadaalkiina dadaalku labaad sii dul saara dadaala insha allah guushu waa dhankeen tartankan wuxuu ahaa tartan diini iyo maadooyin ka baxayay oo wanaagsan siduu ku dhacayna waan ku faraxsannahay laba qolo way tartantaa balse qolo unbaa raysa maanta guusha xaggeeda waxay jirta wiilasha waana ka xumayn sidaas darteed annagoo ka xunba haddana waxaan rajaynaynaa inaan mar labaad uu tartan u dhaco wanaagsan oo annagana guusha xaggeenna u soo aado kulankan ayaa imaanaya xili maalmihii lasoo dhaafay guddii ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay socdaal ku mareen degmooyinka deegaanada wilaayada gedo iyagoona booqanaya iskuullada ku yaala dhulka wilaayada gedo mahadsanid cazaam warbixintaas aad maqlayseen oo inoo soo jeedinaya walaalkan cazaam ayaa warkeenii subaxnimo saaka u dambeysay dhegeystayaal tanii kulantideenna dambe warkan lamida intaanu ku kulmayno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasirunaa nicma almawlaa ونعم النصير